جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad inoo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ahadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawo waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha koowaad kun afar boqol siddeed iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijkeenna caawa aan ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah hay-ad reer galbeed ah oo soo saartay warbixin ay ku iftiiminayso caqabadaha baaxadda leh ee ay waajahayaan maamulada riddada ah ee soomaaliya ka jira iyo ciidamada kufaarta afrikaanta sidoo kalena ka hadashay awoodda mujaahidiinta iyo maamulada wilaayaadka islaamiga weeraro lagu beegsay saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah iyo ciidamada kufaarta afrikaanta oo toddobaadkan siyaabo kala duwan uga dhacay wilaayaadka shabeellada hoose iyo baay iyo dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya kooxda riddada soomaaliya oo muwaadin soomaali ah u afduubtay maraykanka iyo xukuumadda washington oo xaqiijisay dhacdadaasi jabhadda faano oo sheegatay inay khaarijisay saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada xabashida etoobiya xilli dagaallo ba'ani ay ka socdaan gobolka amxaarada qodobada kale ee barnaamijkeenna caawa aan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah diyaarado hub iyo saraakiil sidaah oo ka degay magaalada laascaanood si ay u weeraraan maamulka riddada puntland sidoo kale waxaad caawa barnaamijkeenna ku dhegaysan doontaan xaflad loo qabtay arday ka qalanjebisay machadka taajul waqaar oo ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga baay dhegaystayaal qodobadaas oo faahfaahsan ayaad goordhow maqli doontaan hadduu alla idmo waa mar kale iyo barnaamijkeenna raadraaca toddobaadka دوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا waa hagaag qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijkeenna aan ku soo qaadan doono waxa uu noqonayaa hay-ad reer galbeed ah oo soo saartay warbixin ay ku iftiiminayso caqabadaha baaxadda leh ee ay waajahayaan maamulada riddada ee soomaaliya ka jira iyo ciidamada kufaarta afrikaanta sidoo kalena ka hadashay awoodda mujaahidiinta iyo maamulada wilaayaadka islaamiga haddaba warbixin qodobkaasi daaran waxaa inoo sii ambaqaadayaa bashiir muxiidiin abu ayman hay-adda xasradaha adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyey loo yaqaan i c g ayaa soo saartay warbixin ay uga deerinayso xaaladda amni dhaqaale iyo midda siyaasadeed ee kooxda riddada soomaaliya iyadoona diiradda saartay sida dagaalyahanada shabaab almujaahidiin ay dib ugu soo ceshadeen degmooyin iyo deegaano dhaca gobollada dhexe ee dalka soomaaliya kuwaas oo sannadihii labada kun labaiyo labaatan ilaa iyo afar iyo labaatan martigeliyey loolano iyo dagaallo aad u culus ugu horeyn i c g ayaa takhriirkeeda cusub ku sheegtay in dagaalka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo mujaahidiinta al-shabaab uu galay marxalad cusub balse weli uu ku jiro waxa ay ku sheegtay isku barbardhac in labada dhinac midna uusan awoodin inuu gaaro guul kama dambays ah taasna ay ka dhigan tahay in loolanka uu weli uu sii socdo i c g waxay caddaysay in goodiskii xasan gurgurta uu jeediyey sannadihii labada kun labaiyo labaatan iyo saddex iyo labaatan aysan waxweyn ka hirgelin oo awoodda mujaahidiinta ay weli sideedii tahay weliba ay dhul horleh ka qabsadeen kooxda riddada soomaaliya sannaddii labada kun shan iyo labaatankii halista ugu weyn ee ammaanka maamulada ku xihan beesha caalamka ee soomaaliya ka jirta waxaa ku haya al-shabaab ayay tiri warbixinta oo dhinaca kale farta ku fiiqday in isbeddelo waaweyn ay ka dhaceen magaalooyin ku yaalla bartamaha iyo koonfurta soomaaliya warbixintu waxay tilmaamaysaa in al-shabaab ay dib ula wareegtay dhul badan oo riddadu ay ka qabsatay sannadihii hore halka kooxda riddada ay dib u soo abaabushay si ay u xoojiso difaaca deegaanada muhiimka ah gaar ahaan agagaarka muqdisho sidaas awgeed dagaalku wuxuu noqday mid isdabajoog ah oo aan weli dhinac u dhicin ayay tiri warbixinta hay-addu waxay sidoo kale xustay in mujaahidiinta al-shabaab ay dardargeliyeen adeegyada ay u qabtaan dadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga waxayna carabaabaysaa in wax laga beddelay habka ay xarakada ula dhaqanto shacabka ku nool deegaanada ay maamusho taasoo sare u qaaday awooddeeda maamul ee wilaayaadka islaamiga waxay warbixintu muujisay in shacabka wilaayaadka ay hadda dareemayaan ammaan iyo kala dambayn dhanka kale warbixinta ayaa iftiimisay caqabadaha waaweyn ay ku horgudbaan murtadiinta soomaaliya waxaana ka mid ah khilaafaad siyaasadeed oo gudaha ah iyo hoos u dhaca taageerada ka yimaada waxa loogu yeero beesha gaalada caalamka khilaafka u dhexeeya xasan sheekh maxamuud iyo siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ka mid yihiin maamul goboleedyada ayay warbixintu tibaaxday inay uga sii dareen xaaladda kooxda riddada soomaaliya oo awalba ku tiirsaneyd taageerada ciidamada kufaarta afrikaanta dowlada ajnebi oo kooxdan taageeri jiray ayaa khilaafka siyaasiga awgeed dib u gurasho sameeyey qaarkoodna waxay ku goodiyeen inay jaran doonaan kaalmaha dhaqaale iyo taageerada amni international crisis group waxay caddaysay in khilaafka siyaasadeed ee murtadiinta dhexdooda uu yahay halista labaad ee ay wajahayso kooxda riddada soomaaliya iyadoo ka saramarisay oo keliya weerarada shabaab almujaahidiin ka imaanaya takhriirka ayaa lagu dhex lifaaqay qariirad ama baab laga dheehan karo dhulbaaxad leh oo ay mujaahidiinta dib uga soo ceshadeen cadowga sannadkii labada kun shan iyo labaatankii waxaana ugu waaweynaa magaalooyinkaasi maxaas aadan yabaal moqokori iyo magaalada masaajid caligaduud halkaas oo lagu dilay boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya i c g waxay sheegtay in maleeshiyaadka kooxda riddada ee sida habqanka ah lagu soo dagaalgeliyey ay wajaheen caqabada waaweyn sida weerarada mujaahidiinta iyo musuq maasuq ay sameeyeen saraakiisha ciidamada kuwaas oo dhexda ka bixinayay qarashaadkii zaadka loo siinayey kumanaan maleeshiyaad oo kooxda riddada ay u dirtay dalka dibaddiisa ayaa markii ay tababarada soo dhammaysteen xaabada looga dhigay dagaalka kadibna si fudud ayay ku burbureen dowladdu waxay inta badan askarta cusub u dirtay dalalka yuganda etoobiya masar iyo eritereya si loogu tababaro muddo gaaraysa ilaa lix bilood taasoo si weyn loo aaminsanaa inaysan ku filneen shaqada loo diyaarinayey qaar badan ayaa markiiba loo diray jiidda hore ee dagaalka askarta qaarkood waxaa la siiyey qalab aan ku filnayn maadaama mas-uuliyiinta soomaaliya ay sheegeen in dalalka saaxiibka ay ballanqaadeen hub aysan keenin taasi waxay sababtay in baxsashada ciidamada ay noqoto dhibaato weyn iyadoo saraakiisha ciidamada ay qiyaaseen in wax ka yar kala bar askartii la tababaray sannadihii labada kun labaiyo labaatan ilaa iyo saddex iyo labaatan ay weli ku jiraan adeega milatariga ayaa lagu yidhi takhriirka hay-adda xasradaha dunida ee loo yaqaan i c g iyadoo tilmaamaysa heerka uu gaaray musuq maasuqa murtadiinta ka dhex jira gaar ahaan hoggaanka ciidamada ayay iftiimisay in xitaa maleeshiyaadka loo waayay saadka muhiimka ah xilliga ay dagaaladu socdeen musuq maasuqa ayaa sidoo kale dhaawacay horumarinta ciidamada iyadoo cunto shidaal iyo rasaas la leexin jiray ka hor inta aysan gaarin ciidamadii loogu talagalay khiyaanada ayaa sidoo kale ahayd mid baahsan iyadoo askarta magacoyaalka ah loo ekeysiinayey askar mushaar qaata balse aan shaqaynin oo aysan ahayn askar xaqiiq ah kuwaasoo magacyadooda si joogtaa uga soo muuqanayay liiska mushaarka ayaa lasii raaciyey warbixinta caqabadaha kale ee murtadiinta qabsaday xilliyadii ay socdeen dagaaladii gobollada dhexe ayay warbixintu ku sheegtay in kooxda riddada aysan haysan ciidamo bedeli kara kuwa milatariga kadib markii ay guulo gaaraan waxaana dhici jirtay in la waayo ciidamo u gurmada kuwa weerarada kala kulmeeyey mujaahidiinta al-shabaab warbixinta international crisis group waxay sidoo kale soo hadal qaaday sida ciidamada kufaarta afrikaanta ay weli u yihiin tiir muhiim u ah kooxda riddada soomaaliya waxayna ku sifaysay in ciidamadan ay ka difaacaan weerarada mujaahidiinta waxayna maleeshiyaadka kooxda riddada ay ku sifaysay kuwaan awood u lahayn inay amniga kooxda ilaaliyaan waxay tusaale u soo qaadatay in magaalooyinka waaweyn ee dalka gacankuhayntooda aan lagu aamini karin maleeshiyaadka soomaalida ayna qasab noqotay inay sii joogaan ciidamada afrikaanta jinsiyadaha kala duwan leh i c g ayaa walaac ka muujisay hubinta la-aanta ku dul hoganaysa maalgelinta ciidamada kufaarta afrikaanta ee loo yaqaan e u s som kuwaasoo aan muddo ku dhow sanad qaadan wax mushaar ah welina aysan dowladaha reer galbeedka isku fahmin qaabka howlgalkan loo sii maalgelin karo hay-addan ayaa warbixinteeda ku soo gunaanuday in haddii aan xal loo helin maalgelinta ciidamada kufaarta afrikaanta iyo khilaafka siyaasadeed ee kooxda riddada soomaaliya uu halis weyn ku imaan doono maamulada gaalada ku daaban ee dalka ka jira
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا waa hagaag barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan raadraaca toddobaadka qeybihiisii horena waan maraynaa weeraro lagu beegsaday saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah iyo ciidamada kufaarta afrikaanta oo toddobaadkan siyaabo kala duwan uga dhacay wilaayaadka shabeellada hoose iyo bay iyo dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysigaas libiyada kenya qodobkaas iyo qodobo kale oo dhowr ah waxaa xubintii dhacdooyinka ku eegaya maahir moxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiqani xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilowno howlgallada milatari ee ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay toddobaadkan dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ay kaga sugan yihiin deegaanka dhalashoy ee hoostaga faafi oo ka tirsan gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya dagaalkan oo lagu jebiyey saliibiyiinta ayaa inta la xaqiijiyey waxaa lagu dilay ugu yaraan saddex askari oo kenyaan ah iyo hal askari oo murtad soomaali ah waxaa sidoo kale lagu dhaawacay ugu yaraan laba askari oo kale oo kenyaan ah gaari booyad ah oo xerada u yilay kufaartana barbur xoogan ayaa gaaray sidoo kale weerar ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta kenya ku leeyihiin deegaanka macalin maxamuud ee hoostaga magaalada buraa ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kenya ayaa lagu dhaawacay ugu yaraan shan askari oo kenyaan ah howlgallada ciidamada mujaahidiintu fuliyeen toddobaadkan waxaa ka mid ah howlgal qarax ah oo ka dhacay magaalada baydhaba waxayna ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa xaafadda towfiiq ee magaaladaasi qaraxa waxaa ku dhaawacmay sarkaal murtad ah oo lagu magacaabo nuurow kaasi oo ahaa taliyaha saldhigga xaafadda towfiiq ee magaalada baydhaba sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus kala hortageen maleeshiyaad murtadiinta bankarafta ah oo hawada sare ay ka ilaalinayeen diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka kuwaasi oo duulaan ku soo qaaday deegaanka farsooley dagaal culus oo ka dhacay duleedka deegaanka farsooley ayaa allaha fadligiis lagu jabiyey murtadiinta bankarafta kuwaasi oo iyagoo khasaare dusha loo saariyey dib u cararay diyaaradaha cadowga ayaa inta uu dagaal ku socday duqayn ka geystay deegaanka farsooley waxayna burburiyeen oo ay gubeen goobo ganacsi oo ay lahaayeen dadka shacabka ah oo ku yiilay suuqa deegaanka farsuuley cabdiqani haddii aan halkaasi uga gudubno howlgallada mujaahidiinta dhanka kale kooxda riddada soomaaliya ayaa muwaadin soomaaliyeed u afduubtay maraykanka iyadoona xukuumadda washington ay xaqiijisay dhacdadaasi f b i-da maraykanka ayaa war-saxaafadeed ku sheegtay in ay gacanta kusoo dhigteen in lagu magacaabo cabdikariim cabdulaahi iidle kaasi oo sannado ka hor isaga soo guuray maraykanka kuna laabtay dalkiisa hooyo gaar ahaan muqdisho xukuumadda washington waxay ku faantay in falkan afduubka ah ay mas-uul ka ahaayeen maleeshiyaadka ashaadaladirirka ee loo yaqaan nabad sugidda ee hoostaga kooxda riddada balse ay reer galbeed ku maalgeliyaan una adeegsadaan la dagaalanka muslimiinta soomaaliyeed ilawaraadyo ayaa sheegaya in weerar ka dhacay deegaanka garsbaalley ee duleedka muqdisho ay maleeshiyaadka ashaadaladirirka ah ee kooxda riddada ay ugu dhaceen guriga dhibanaha kadibna waxay geeyeen xerada xalane oo ay ku taal safaaradda maraykanka cabdikariin cabdulaahi iidle ay maraykanku ku eedeeyeen in uu ku lug lahaaday falal musuq maasuq ah iyo xatooyo maaliyadeed eedaas oo ah mid la doonayo in lagu bannaysto xadgudubkan ka dhanka ah muwaadinka soomaaliyeed ehelka dhibanaha oo warbaahinta la hadlay ayaa si kulol u dhaleeceeyey falkan afduubka ah ee muwaadinka loogu gacangeliyey shisheeyaha maraykanka kooxda riddada soomaaliya ee saliibiyiinta la shaqaysa ayaa caan ku ah in ay muwaadiniinta soomaaliyeed ka iibsato gumaystayaasha soo duulay sannaddii labada kun toddobayo tobankii ayay ahayd markii wasiirdoonka kooxda uu sidan oo kale cabdikariin qalbidhagax ugu gacangeliyey dowladda xabashida etoobiya dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah in diyaarado hub iyo saraakiil sida ay ka degeen magaalada laascaanood si ay u weeraraan maamulka puntland sida ay sheegayaan wararka laga helayo magaalada laascaanood ee gobolka sool kooxda riddada soomaaliya ayaa toddobaadkan magaaladaas ka dejisay laba diyaaradood oo hubsida iyo saraakiil horey uga tirsanaa maamulka ashaadaladirirka ee puntland waxaana saraakiishaas ka mid ah jimcaale jaamac samatar oo xasan gurguurte uu u magacaabay in uu hogaamiyo qaybta konton iyo afaraad ee maleeshiyaadka kooxda riddada ee fadhigoodu yahay magaalada garoowe ilawaraadyo ayaa sheegaya in kooxda riddada ay damacsan tahay in boqolaal maleeshiyaad ah oo ay ka qoratay gobollada bari iyo nugaal ay isugu geyso duleedyada garoowe iyo galdogob si ay halkaas ugula dagaalamaan maamulka siciid dani uu madaxda ka yahay jiritaanka arrintan waxaa markii ugu horreysay qiray xamse cabdibarre oo ah ra-iisul wasaaraha kooxda riddada kaasi oo faragelinta ay ku hayaan maamulka puntland ku sifeeyey shaqaalaysiin ay shaqaalaysiinayaan dad soomaaliyeed isagoo u duurxulayay maleeshaadka ay ka qoranayaan deegaanada uu maamulo siciid deni dhanka etoobiya jabhadda faano ayaa sheegtay in ugu yaraan laba sarkaal oo ka tirsanaa ciidanka difaaca etoobiya dhegta dhiigga loo daray kadib weerar rogaal celis ah oo ka dhacay degmada degamood oo ku taal eega gojom ee gobolka axmaarada madaxa xiriirka dadweynaha ee jabhadda faano oo lagu magacaabo asres mare ayaa shaaciyey in saraakiishan lagu dilay dagaal culus oo ka dhacay agagaarka degmada degamood saraakiisha la laayay ayaa lagu kala magacaabi jiray korneel abeere oo ahaa taliyaha qaybta toddobaatan iyo lixaad ee taliska bari ee ciidamada difaaca etoobiya iyo gaashaanla dhexe bekele oo ahaa taliyaha guutada toddobaatan iyo sagaalaad oo iyaduna hoos tagtaa isla taliska bari ee ciidamada etoobiya marka laga soo tago aaggan sidoo kale dagaallo culus ayaa ka dhacay meelo kale oo badan oo ka tirsan isla gobolka axmaarada iyadoo jabhadda faano ay aaggaasna guulo ka sheegatay walow aysan faahfaahin dheeraada ka bixin taliska menelig ee jabhadda faano ku leedahay aagga lalibeela ee qaybta waqooyi ee walow ayaa sidaa la soo wariyey sheegay in uu gacanta ku dhigay in ka badan afar boqol iyo labaatan askari oo isku soo dhiibay kadib markii ay ka soo goosteen ciidanka difaaca etoobiya cabdiqani xubintiina waa inaga intaa واغتال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay markan iyo walaayada islaamiga ee baay xaflad loo qabtay arday ka qalanjabisay machadka taajul waqaar ayaa ka dhacday degmada labaatan jirow ee walaayada islaamiga ee baay xaflad si weyn loo soo agaasimay islamarkaana ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow culimo salaadiin waalidiin iyo martisharaf kale ayaa loo qabtay labaatan arday oo dhammaysatay xifdiga iyo tasxiixa qur-aanka kariimka kuwaasoo in muddo ah wax ku baranayay machadka taajul waqaar faraciisa degmada labaatan jirow ugu horreyn ardayda xafladda loo qabtay ayaa bandhig cilmiyeed ku saabsan culuumta ay ku barteen machadka goobta ku soo bandhigay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإسلام وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور معالم الإيمان وشموث عوالم العرفان أما بعد ضيوفنا الكرام أيها الحفل الكريم أهلا ومرحبا بكم حل الضياء بحلكم والمسك عبر عرضنا والعنبر والفجر أضحى مشرقا بقدومكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا ومرحبا بكم بأياد مفتوحة وقلوب منشرحة بالحب والاحترام والمحبة والوئام وخذوا منا تهان تفوح منا المسك والعبيد وتحايا تحمل الورد والعبر ضيوفنا الخير قد شرفتمونا بلقياتكم وقوع الجو ضابا فأهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم أصلها ثابت وفرعها في السماء عليكم تحية أهل الأرض والسماء إليكم فيا أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبح الدنيا وفيها أنتم لو علمت الدار بمن زارها فرحت واستبشرت ثم باست بلقياكم أيها الحفل البهيد فأهلا وسهلا بكم على الرحب والسعة والهنا وأسأل الله تعالى لكم طيب الإقامة في هذا البلد المبارك أهلا بكم أعيان ضيوف الحفل المنيب من علماء ونقباء وولاة أعزاء وجميع الحاضرين الشركاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سباب ولا بدونه الحروف تجتلى بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فطبيعيا يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين من الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل نعلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما تعريف التجويد لغة واصطلاحا تجويد لغة التحسين واصطلاحا علم يعرف به إعطاء كل حرف حقا ومستحقه طبقا لما تلقاه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فائدة علم التجويد فائدته الفوز برضاء الله تعالى فكيف نرتل القرآن الكريم تجويد كلماته وتقويم مخارج حروفه وتحسين أدائه بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الإتقان والترتيل والإحسان وهي المرادة بقول الله ورتل القرآن ترتيلا مخارج الحروف والتعتى عشر على الذي يختار من اختبر للجوف ألف وأختها وي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وساطه فعين هاء أدناه غين خاء ها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فدي مشيليا والضاد من عفاتي إذ واليا وودي بالثناء على توالي إلى تعديل وقارب لا مثال وأمدح تلك مدرسة كريمة لدى التعليم تاج كالهلال تقدم تلك بالتعليم فوزا من القرآن في حسن الوصال فبالتجويد بالقرآن أولى من أن يقرأ في لغة الجمال فيرمى علما من التجويد تربح إلى تعديل وقارب لا سؤال إلى دار العلوم حياض ربح من التجويد فنال بالنوال فنجم ساطع للناس علما وسيف زال جهلا بالفعال intaasi kadib waxaa madasha xafladda ka hadlay suldaan maxamed macalin xasan suldaanka guud ee beesha harin الحمد لله الذي جعل القرآن شفيعا لأصحابه وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي سبحانه وتعالى يا أم هذيان إلى هذه المسلمين يا والي إسلام مدان إيمان كم إيه توفيق دان إيه خير كم إيه جهاد كم إيه حباب كم إيه تلحيدا إيه تعلمت إلهي سبحانه وتعالى نواقب يا أم هذيان ما هدي إلهي سبحانه وتعالى بعد adashe may baan mahadnagaanaha oo waalidiintii markay oglaadaan dhali mayba lana jazaakum allahu khayra masanlana saasoo kale may baan mahadnagaanaha macluumkii oo intay oglaadeen hasaari جزاه الله خيرا واحسن الله اليه وادخله الله في جنه النعيم ونحن معه كنت معلم كاسي الى سبحانه وتعالى بيبا ويديانا باسماء الحسنى وصفات العلى ان انت الدنبج الهي داف دنب والدين الهي داف الى سبحانه وتعالى in maalinkaas ku weela dadka oonaytay marka qur-aanka aan shafaacow qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala aan doodow in ilaahay subxaana wa tacaala ku weelaya kulli ilaahay subxaana wa tacaala aan warsadaana in maalinkaasi ilaahay subxaana wa tacaala islaamnimadan iyo iimaankan iyo tawxiidkan iyo tacliintan in ilaahay subxaana wa tacaala ku suga oo lisaajeena laa ilaaha ila allahu in ilaahay subxaana wa tacaala ku leeyahay doodiyaana runtii wal kasta uuna erno ama kooyinka do-ayana ganoobaga runtii niiliyaliilay macnaha niiliyaliilay marka muslimiinta guud ahaan marka maymay dardaaramaana ilaahi subxaana wa tacaala usi shay dardaaramaana may kale baan dardaaramaanaha in ontay arday tacliinta laga aado ulaada marka mayba waajibaadka noo saaran oo ulaadana ama ubudkaana eh oo ilaahi subxaana wa tacaala nii waajibi inuuna taclimo ama walbarna inoo dhan kasta ka talagala si alisigii ulaadiis wal ka baran lahaay taana marka insha allahu tacaala waa buraarjima noo eeta ama gubaabinba noo eeta waan hamiyigiya runtii nina sheegahay runtii gaabin badan yaa jarta walaaliyaalmayba nister daarmana ilaahi subxaana wa tacaala inila ku obsada runtii walbarashana tumasiin a ammaano oo wala ammaano leh roon ammaantee malha koobu kormaana ammaantee malha koobu kor ilaahi ha ammaani nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ha ammaani ummadda muslimiinta dhammaantii oo ammaanen waan hagiin ahaan inti ammaanlataan isiinba aragahaytan hamiigeya marka maybu halaha bandhi kahay ini onta walbarashada faa'iidadii lata iyo arday marka maybu wala onta ilaahi subxaana wa tacaala khayray wanaaga dhaxdhigi runta hagiigatan wal aragahay iyo halkan onta hadigeeka marka maybu halan gebagebaayaha taajul waqaar shalay iyaalyaam kulli iskala jaran yaalkii onta marka maybu kasawar waayano kuduldhaado waayano ribaadkas iyo onay jihdigaas iyo onay bii waayan runtii hagiigatan geeka miraha geeka laha bandhikaay ama wacdarada geeka laha bandhikaay runtii marka maha bandhiga koranha dheer koro marka walaalayaal may baan ii dardaaramaane ini onta owlaado lan diyaari tacliim maana mal waaysan geeka dad onta dad walbarana mal waaysan kulmi dharaaran macalimiina dharaaran madaarisa dharaaran marka may baan dhawaaysanyaha dad onayta marka iyaaja marka insha allahu tacaala ini walbardan han diyaaran ya arday dhawaaysanyaa walaalyaal ma inis dardaaramaane awalan wa aakhiran in ilaahay subxaana wa tacaala una ku obsan inis dardaaramaana runtii may ogdiine oo sheego unin baahanayne qofka ontay walbardi dadka mansabka eelaan jeymaa mas-uulidii oonay jaqada manaa eelaan jeelin وأنا حقيقة جدا ما هي هرية ما إلى أريان ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس dadka ma ibafadaayanaha ini badbaadaan aakhara halka ku badbaadaan adduunyada barwaaqa ku nooladaan iyo fadaayaan laakiin walan tasluk masaalikaha waddadii oona tay badbaadadii la mara fadi ama waddada oo jahligu lakugu baha fadi waddada oona tay marka mayba horumarka adduunyo horumarka aakhara laku deeri fadina mal maraw xaqiiqada marka maylaynagadaas aha ina safiinata laa tajri ala alyabasi marka may bodoonto maka dareeraasa maana ku socdaasa dhul oo ay jegin may lanka talagalahin bii kordya ini laka socosiya lanka talagalay marka lan oo doon oo bii kordya ini laka dareeriy lanka talagalay markan dhulkun kordya ka dareeriya leedna okeeda markan lama nagdaana haddii walbarashadina si lan amaanow maana juhdina lan geliyaan marka walaalayaal ini on sida owlaada marka mayba walan barahay inuunan walan barana xaqiiqatan marka mayboha markasta may kalyantikeenna ama joogdokeenna ama haadirkeenna ama roognaha magaaladii labaatan jarow waana may suurtagal aha duruus oo musalsal ewa socota hamiigee ewa socota culmada intii lanka faa'iidaysana suurtagale taas mayba nagadaasee nasiib daroway walidhii waaba dhiyeena titaalka tali walla erawa jiran walitabi waaba tabeena marka mayba walaata ku baada'e ini ontay owlaadan bilaantan dhammaan ama arday reer magaalada ini walbarasho diyaar garwaan taasna mayba ooeta waa baaga ooeta waan xaqiiqatan marka maybu aha haddii walba barna adduunyada dadka maamulaa nagada doon tan culummada muslimiinta leeyin waay qofka ontay cilmagalayo o ku waramaayaan ama tilmaamayaan amayba leeyinha wayatabicuunahu fii kulli amrin karaaci laani tatbachu siwaamu ويهمل قوله في كل أفق ومن يكن عالما فهو الإمام qofka ona ta walbarday runtii markuu warshay walweele dadya marka warka ma diiri kuran sababtee lanka keli ah oo caalimka ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala marka maybwa cilmigiisa isu macna wayatabicuunahu fii kulli amrin amar kasta uusa habiyoobaba sheekhi bala sida aryaaliliya walqaade macna marka jazaakum allahu khayran may banan baahanya oo horeyna dardaarmay hatana dardaarmayha insha allahu tacaala in walbarashada luwada magala balaanlakabarada madaarista la buuhi marka insha allahu tacaala macaahida marka la furo walay tale ahoo nasteexe ahoo oo min baabi tacliim ana runti insha allahu tacaala inti ninkana steexaytan diyaaran ana ununanti karaankan marka may bowalka qobana taan insha allahu tacaala sidii aan ballan qaadan وجزاكم الله خيرا ولا نلا إله أو راب ولا نسوب إلى سبحانه وتعالى يوافجي وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته qaar ka mid a waalidiinta ay ubadkooda wax ku baranayeen machadka taajul waqaar ayaa si aadaha u soo dhoweeyey dadaalka waxbarasho ee la geliyey ubadkooda إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أخياري سل أكسنيا لويك هذا wali alle ka obsi ah iyo wali muxaadare ah iyo wali wali mid sheego ah wali wali nin sheegi insha allahu tacaala ilaahayni anfac ee tanlamaad ee mayba ka mid haay waalidiinta dugsigii taajir waqaar mayba ilaahay subxaana wa tacaala anka mahadyaane nabadgelyadii iyo xasiloonidii iyo waktigii ilaahay subxaana wa tacaala hana siiyey unuuna kawaaladhaa unka faa'iidaysan yaa ilaahay subxaana wa tacaala unka mahadayaan eemada kale ilaahay unka mahadayaanaha islaamnimada iyo kaayadun tawxiidka hoostiya ka noolashada yaa ilaahay subxaana wa tacaala unka mahadayaan eemayba kale alle subxaana wa tacaala unka mahadayaane waa ubadka la dhalay walla barahaay lamba alle subxaana wa tacaala ansiina ee allihiina siiyey islaamnimadii iyo ubadka walla bara diinka islaamka la barowna sii oo gaalada dhatiyana ninka dhex sugne kaayadda islaamka hoosteya nin dhex sug yaa ilaahay subxaana wa tacaala anka mahadayaan waalidiinta dugsigii taajir waqaar mayba lahaa abaalkin ilaahay gudi kora waalidiintii marbo angaabina ee dugsigii may ahaa an teeganaayeen owlaadiyo ini wallakbara mayba lahaa abaalkii ilaahay gudi karo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaa ardayda la guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarin oo kala duwan ma ahadka markaasi uun anficnay buu ahaan qalanjibintiisa fadhiino shahaadooyin iyo abaalmarin una kabiina fadaanana waa machadka taajul waqaar waa dufcadiis koowaad ee muxaafadada labaatan jarow gebagabadiisi xafladiis unan fadhiini natiijada hadday unu ka dhawaagaan oo hayti inay ardaydii markaasi machadka hangabagabaawi markaasi may u ahaa antiiba markaas qur-aanka toosan dhammaysati ee una ka sheegni dhammaantiyo inay arday dhihi usan ka jarna ardayda kaalamaha gale may baa leeyina arday kasta shahaado iyo abaalmarin liinka talagaliya ley ardada kaleda oo kaalamaha kow lama sedaan galneen may baa leeya arday kasta shahaado iyo hadiyo oo liinka talagalay haye waa yahay ardayga koowaad oo kaalin koowaad galay ardaygaas kaas eh may baa la areeya cabdulaahi isxaaq maxamed cabdulaahi isxaaq maxamed waa kaalin koowaad machadka taajir waqaar muxaafado labaatan jarow may waa ardaygaasi ha ka hoy may baliya shahaado oo markaas ku tarjumaasa iniisu qur-aanka xifdiyey waana may buu ahaa usu tajwiid iyo baradi ku tarjumaasa ima may baliya abaalmarin lacag fartan doolar ah may balana jazaahu allahu khayran hatana may ba ka wareejii doona malaaqyada oo angwenye suldaanka beele reer xarin ee suldaan maxamed macalin xuseen insha allahu tacaala ardayga lamaad kaala lamaad galay magaashay weliba laareeye xafsa aadam xasan waa kaala lamaad macadka taajul waqaar muxaafado labaatan jarow hatigee xafladiisuna fadhiino yaana hakatoy xafse xafse aadam xasan hakatoy may ballata shahaado markaasay iyo lacag oo labaatan dolar ah ardayga saddexaad oo markaasay kaalan gali isuun may u ahaan waa xaawo mukhtaar maxamed xaawo mukhtaar maxamed yeena sada xafso oo kale mayba gallay kaalan lamaad yo yeena galli yaan waliba lata shahaado iyo lacag labaatan dolar may baa jare arday kaalan saddexaad galay oo magaasha ilaahraw cabdulaahi xasan ibraahiim cabdulaahi xasan ibraahiim baliyaa shahaado iyo lacag toban ishan dolar antaas may baa ninka gebagabaaway ardayda kaalamaha hore galeen insha allahu tacaala may baa haninhiray ardayda kale iyoona markaasi kaalamo kow ahayna laakiin dhammaantiiyo waldhiinka jarna oo shahaado leh arday kaas may baa sii doonna insha allahu shahaado iyo hadiye qaali ah oo markaasi isulay furudo doona insha allahu tacaala arday koodan weero walibwa xasan macalimo nuur ardayga lamaad walibwa asmaa asxaaq aadam waa mumtaaziin dhammaantii oo qolada anta sheegahay balata shahaado iyo hadiyo ardayda kale hakiig walibwa shukri cali nuur aadam may balata shahaado iyo hadiye kale qaali ah insha allahu tacaala may kale aan weereeya dahaba maxamed ibraahiim dahaba maxamed ibraahiim yaan hakatoy insha allahu tacaala dahabo maxamed ibraahiim may ballataa shahaado iyo haddii qaali ah mayba kale aan weereeya dahaba cali maxamed dahaba cali maxamed yaana may ballataa shahaado iyo saasoo kale haddii qaali ah insha allahu tacaala arday tii ana sheegay in qur-aanka weli walyaran ku dhamayin laakiin shahaadadii oo weli xafiiska yaallo insha allahu markii gebagaba sidaana la ballanqaatay in la ka wareejiyo dhowr ardaya insha allahu tacaala ayaan weeray ardayda si hakahan waliba leynayoona hadaayaada leeyin laakiin shahaadadiyo maba ku kirintaa markaasi oo fansurna hal qoomil kaafiriin ayo horaan ku kirinta macnaa najme cabdi cabdulaahi hakatoy najme cabdi cabdulaahi iyo ramle xasan xuseen naxariis maxamed yuusuf jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum juhdigin iyo dadaalkin iyo sabirkin san mawjida insha allahu saacad dhirir badanna meelin markan la fadhiyay meelin wayba haninka gebagabaawtay xafladii gebagabadii ee macadki taajil waqaar iyo meelin ninka dhammaatay may ballana jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu waa hagaa guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo caawa qodobo xiise lahaad ku dhegaysateen waa inaga intaa intii barnaamij midkan la mid ahaan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا